bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkii caawo iyo daljir waa sabti siddeed iyo labaatanka bisha januari sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawiya daljirna waxaa ka mid a qaar ka mida dadka u soo naqraacay deegaanada gobollada bari iyo karkaar ee dhowaan roobsaday oo raadiyo daljir uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin allah u naxariistee ganacsade muuse xaaji faarax oo dhowaan kooxa hubaysane ay ku dhaawaceen magaalada boosaaso oo dhaawacaas u geeriyooday kulan ku saabsan ka hortegidda daabulka iyo ka ganacsiga dadka oo lagu qabtay magaalada boosaaso shir la xidhiira habka loo maareeyo masiibooyinka dabiiciga ah oo lagu qabtay magaalada tangaroowe buug gabarh da'yari qortay oo maanta lagu soo bandhigay magaalada boosaaso dhallinyaro iskood isu xilqaamay oo ololo nadaafadeed ka bilaabay duleedka magaalada qardho qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo toolmaanaya idinla socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada garoowe waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland bariga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureeda yeman iyo barta internetka ah ee radio daljir dot com gudagale ee qaar ka mida dadka u soo naqraacay deegaanada gobollada bari iyo karkaar ee dhowaan ay roobabku ka da'een ayaa radio daljir waxay uga warrameen xaaladda ay ku sugan yihiin wariye xuseen cabdi jimcaale madar oo ka tirsan wariyaasha raadiyo daljir kana mid ah wariyayaal la socda wafdi madaxweynaha puntland oo uu hogaaminayo oo deegaanadaa safar ku maraya ayaa qaar ka mida dadkaas waraystay isla markaana warbixintan inooga soo diray walaalle waxaa la yidhaha salaad saalax siciid waxaanu ka soo hayaanay sanaag soona ceelgaabo marka meesha waxaanu keennay waxoogaa adhaya baanu keennay waxna jidkuu ku baxay waxna xaggiibuu ku baxay waxoogaayo adhaya baannu meesha keennay geelashii iyo maatadii gaadiidkii ay dhaansan jireen wixiiba waxaanu kaga nimid dalkii marka dee halkan haddaannu nimina xooluhu waa daaqeen wixii aannu keennay waa daaqeen dadku waa ku biyola'yahay waa ku raashinla'yahay waa ku biyola'yahay waayahay dadkii laftoodii ayaad waxaa sheegtay inay biyola-aan iyo raashin la-aan meesha ku hayso xoolihiina ay waxoogaa yaroo caleen ah ay heleen awal xoolihii ayaa wax la-aan dadkiibaa wax iska heli jiray haddana xoolihiibaa daaqyar helay oo dadkiibaa weli waxba helin maxaa isbedelo marka idin yimi walaalle xoolihii daaq bay heleen xooluhu waana caato aan wax mac lahayn wax laga cuno male wax saylad la geeyo male wax laga qasho male raashinno maleha oo haddii badankeeda wixii uu dadku la yinyimi oo waddankiisii iyo qooninkiisii iyo bakaaradiisii uu ka soo qaatayna waa ka dhammaadeen gaadiid uu ku doontona male dadku xaaladiisu waa xun tahay hadday baad tahay iyo hadday biyo tahayba laakiin xooluhu waa daaqayaan wixii meesha la keena weli way daaqayaan marka loo fiiriyo dhinaca abaaraha aad ka soo hayaanteen xooluhu inta badan dadku xooluhu ma ka la'deen mise xoolihii waxbay la soo gaareen dhulkan xooluhu anigu kuwii aan kuwaan anigu watay marka afar meelood laga dhigo meel baan wataa iminka afar meelood marka laga dhigo meel ahaan baan wataa intii saddex saddexdii meelooda kale way baxeen geelina geelina isagoo kala badhan oo badhna baxay badhna nool yahay ayaa ayaa waddankii kaga soo tegi xayaankii ma joogsaday mise weli waa socdaa weli waa soconayaa oo qofkii meeshii ku hadhay haddii konton u hadhay ninkii saddexda saddexda boqol konton hadduu hadhay kontonkiida waa soo qaadaya lacaydh buu ka baqayaa dee waa soo sidaan dadna waa ku maqan yahay waayey ma og tahay waxay ku raraanba oo qarash waayey ama shidaal waayey ama de wax taakuleeye waayeyna haddii xooluhu ay abaar la tiicayaan oo aysan naf lahayn haddana rar loogu soo daro soo adinka maydaan dilin
dee tay joogeen tay joogeen dee walaalle waana ku noolaanayn oo mid wax kaga hadhayaan ma ahayn laakiin tan wixii jidka ku soo baxay mooye wixii kale way noolaanayaanoo waa daaqayaan neefka jidka ku soo baxay muraad loobale laakiin neefkii nolol ku soo gaadhay kaa waa lagu xisaabtay waana la tirsada waa yahay daaqa haddii aad fiiriso iyo roobka dhulkan ka da'ay ma isleedahay dadka soo hayaama waa ku filan yahay maye walaalle dadka hadeer wallaahi waa antaradhaaf buu noqday dadka antaradhaaf buu noqday geedihiina madaxii waa laga goostay oo cusubkii waa laga laastay yeelkadeedee hadda anigu kii ayla soo hadlay soo waca waxaan leeyahay soo qaad ha ku meeshii wax kasta ha kuu yimaadeena soo rar ha ku negeyni oo qof walba waxaad leedahay ka soo kaca dhulka adiga waxaad ka timid deegaanka dhanka cerigaabo ee gobolka sanaag inta badan dadka halkaa ugu timi meelo kala duwan ayay ka yimaadeen gobolladee ugu badan dee gobolladaba horta si fiican uma kala aqaano aan haa anigu sanaag baan horta deegaankaygu weeyey iyadaana kaba aqaanaa si fiican uga aqaana laakiin gobolka sool waa lalahaa mugaal meel kasta dadku toddoba luuqadood buu ku kala hadlay markuu halka somalilan dhankeeda dad badan ma ka yimaadeen dad badan baa ka yimid dad badan baa ka yimid oo jooga oo haddii bedankeeda leeyahay iska gebigoodba iska qaxoontiya qaar baa biya dusha kaga dhaansada halka waa hagaag ugu dambayn marka aad fiiriso dadka soo wada hayaamay halkan isugu yimid gacan intee la-eg ayay ka heleen hay-adaha samafalka maamulka dowladda puntland dadka kale culummada hadda wax la sheegaya biyodhaaminta iyo ururinta dhaqaalaha dadka tabaalaysanee soo hayaamay iyada lafteeda u gurmanaysa wax midii soo gaareen walaale kolley annagu meel baanu degannahayo wax biyo ah iyo wax haayad dhankeed ka socda oo aanu aragnayba ma jirto culummada iyo dadka weli waxay- adigu ma wakti dhow waad soo gaarteen maye uu- muddaanu hadda joognay muddaanu hadda joognay waxaanu joognay shan ilaa ilaa waxaanu joognay shan iyo labaatan casho meelahaasaanu deganay shan iyo labaatankaa casho dadkii idinka horreeya ma idiin sheegeen in wax la soo gaarsiiyey haa dad baa jiray dad baa yidhi waxbaa kolley naloo qaybqaybiyey mar raashino iyo haddii badankeed waxbaa nala siiyey bustayaal iyo waxbaa naloo cid keegay kormeer idinkugu timi safarkan ka hor ma jirtaa oo idinsoo indha indhaysa xaaladiin maya anigu kolle magaalada intii aan joogay anigoo aan maqal haddii aan la iman magaalada intaan joogay ma arag aan wax kormeer noogu yimi aad baad u mahadsantahay adeer adigoo magacaaga iigu horumarinaya halkee baad xoolaha kala soo hayaamtay magacayga waxaa la yidhaha axmed saciid axmed xoolahana sanaag baan kala soo hayaa sanaa ka dhinacee sanaag ah, aagga hayland xoolihii dee xoolo dhintay bay ahaayeen naq bay yimaadeen waana ku liibaaneen wa- waxyaalaha aanu keenayna wax yaryar bay ahaayeen xoolo yaryar xoolo xoolo caata ah xoolo caata awalna abaari dhammaysay baanu keennay wixii yimi waa ku liibaaneen barwaaqay ka heleen waa gartay biyo ma heleen adinkuse baad ma hesheen iyo hooy iyo soo dhoweyn ilaa awal deegaankaagaa deganayde waxaanu helay soo dhoweyn af baanu helay af waa soo dhoweyn waa helay waxaa nalagu soo dhoweeyey gacno furan baa nalagu soo dhoweeyey laakiin wax taageero ah oo aan taa ilaahay ahayn ma helin noocay u taagtoonna hadday biyo tahay iyo hadday baa tahay midna ma helin waxaa la sheegay xooluhu inay wax yaroo daaqa heleen balse dad balse dadkii aysan cunno helin hooy helin biyona helin xoolihiina aan xataa wili inta badan la waraabin ka war arrintaa xoolaa lama waraabin daaqa- daaqna waa heleen waana liibaaneen Eh, dadkuse dee taageera taa ilaahay maahay oo daaqa ah maahay taageero kale ma helin baan ku yidhi haddii waa yahay t- tii ilaahay waa goonideede Xo- aydan biyo haynin baadna haynin hooyna haynin soo booskii xoolaha inay dadku haddana galaan ma aha maadaama markii hore xoolo lala soo cararayo abaar lagala soo cararayo oo ay dadkii abaarsadaan biyaha dee lacag baanu ka bixinaa biyo lacagaanu cabnaa biyo lacaga berkadahaasaa biyo laga helaa dee ninkii wax heli karaa dadku wixii isyaqaani way isu cararaan ninkii waayaana kaa wax dhaansaday buu la cabbaa
daaqa hadda aad xoolaha keenteen hayaanka faraha badan ee meesha imaanaya ma is leedahay waa ku filan yahay waa waxa weeye badan soo waayo badan baan soo jiray xooluhu waxay ka yimaadeen meesha meel ka xun bay ka yimaadeen abaar bay ka yimaadeen dee naq bay yimaadeen wax kastaba ha ka cuneen aan isaal weyn haddeer uma waa ku filanya muxuu ku filan kale imaanaya kuwaa imanaya waa ku liibaanayaan xoolihii maxaa iska bedelay waxa iska bedelay dee baktigii waa daayeen waa kaa waxa meelahan daadsan hadda maxay yihiin waxaas waa wixii hore ayaanihii hore la keenay bay baktiyayeen waxaas haddeer ma baktiyaane waa barwaaqoodeen xoolihii waa kuwii rarkii iyo markii hore caatadii ku baqay iyo caasadii ayaantii la keenay kuwii iskaba dhacayey kuwaabaa baktiyey kuwii kale waa liibaaneen magacaaga adigoo ku horumarinayo halkee baad ka soo hayaanteen oo gobolkee baadna ka timaadeen aniga cabdidaar saciid ismaaciil baa la yidhahdaa magacayga magacayga cabdidaar saciid ismaaciil baa la yidhaahdaa waxaan ka soo hayaana gobolka mudug magaalada kaalkacyo bariga kaalkacyo aan ka soo rnay iyo galbeedka kaalkacyo labadaba Een, gaalkacyo ma waxaad ka timaadeen dhinaca galmudug muse puntland dhinaca puntland haye een, halkan ayaad soo gaarteen halkan maxaad ugu timaadeen horta awalan marka u horeysa weliyo horta waxaan salaamaynaa madaxweynaha iyo wafdiga uu ballaaran uu hogaaminayo een, salaan ka bacdi waxana waa xog waran een, waxana waa salaan horta marka horeysa waxaan kusoo dhaweynaynaa wafdiga iyo idaacada waa idaacada daljir idaacada daljir baan salaamaynaa iyadana een, waxaan kusoo dhaweynaynaa wafdigan iyo oo madaxweynuhu hogaaminayo dadkan ballaaran oo soomaaliyeed oo ka yimid shanta soomaaliya een, ka yimid ama soomaaliya kala barkeedba marka la yidhaahdo Ma waxaa la dhihi karaa soomaaliya qaybaheeda kala duwana dhan way ka yimaadeen dadka halkan soo haya yaa intaanu aragnay inta gobol ay ka socdaan baan kugu tirinaya hadda waana anaa washahawtu anaan arkay halka markaan xisaaminay waa sideed gobol dadka isugu yimid marka lagu daro dalka- de- deegaanka degan marka lagu daro dadkan wuxuu ka yimid gobolka fagdheer gobolka so gobolka oo somalilan gobolka sanaag ama dhinaca puntland ha ahaade ama dhinaca somaliland ha ahaade waa laga soo dhammaaday gobolka sanaag wax kuma harin gobolka sool buuhoodle gobolka nugaal gobolka mudug gobolka galgaduud haa qayb baa ka timid oo joogta cadaadaa timid een, gal- degmadooyinka ga- gaalkacayay baa timid way yimaadeen intuba Een, gobollada laga soo gaaray intaa kasoo ka timid intaa halkaa isugu yimaadeen ilaahay mahadiis een, dad dunyadu waxbay heshay naq bay heleen ilaahay nimcadiis nimca ilaahay bay he- heleen Een, dad madda joogta oo soomaaliyeedna way soo dhaweysay aad bay naga soo dhaweysay Een, intaa waxaa ka dheer ummadda dadkii gaadiid ma wadan weel ma wadan raashin ma wadan nin walba wuxuu yidhi maxaa kuu gaari kara maxaadse gaadhsiin kartaa nin walba saasuu kusoo dhaqaaqay si argagax leh oo waali ku jidho waayo qof nin walba wuxuu haystaa ama saddex su-aashaas su-aashaas dhowr qofoo kaa horeysayna waan weydiiyey soo booskii xoolaha in la gala markaa dadkii ayaga ay tacbaan noqdaan ay biyihii iyo baadkii waayaan xoolihiina ay wax yaroo caleen helaan ma noqonayso ilaa marka hore dadku waxbay haysteen hoygoodii iyo deegaankooda ayay joogeen xoolihii bay la soo hayaabeen iyagii ayaa wax waayey haddana in mar labaad la hayaabo soo ma noqonayso waayana waa dhacaysaa waa dhici kartaa in ilaahay meeshiisa wax ku siiyana waa laga yaabaa waxa weeye marka hadda dadka dhibaatada hadda taagan waa dadka dadkiiba hadda dhibka taagmay waa dadkii macnaha wadanka dadka dhaxal muu la kulmay gaadiid la'aan biyihii way fog yihiin hadda magaalada aan joogno mareer baa la yidhahdaa reeraha weyna waxaan ku furnay sagaashan kilomitir magaalada ayadaa noogu sokaysa sagaashan baan joognaa gaasti ma leh dameer ma leh dee tunna wax loogama qaadi karo oo lagama gaadhsiin karo horta meesha waxaa ka jira dhibka ugu weyn waa oonka biyaha la'aanta dadka xaggaysa xooluhu biyo cabi mayaan hadda gurmada midii soo gaareen niyahow dadka waxbaa qaar soo gaaray adigu meeqa bilood baa halkaad joogtaa waxaan joogaa labaatan iyo adigu dhowr cashaan jooga casho baan joognahay anna weli wax maana arag markii loo fiiriyo xoolihii aad dhaqan jirtay ama ari ha ahaado ama geel ha ahaadee een, intee abaarihii ku haray intees halkan la timid anigu arigaan waday waxaa ari saddex tiraabaa dhumay saddex tiro ayaa kaa dhintay ayaa iga dhuntay ha maxaad halkan la timid saddex kalan keena saddex kala keen Ha.
saddexdii kale makuu barwaaqoobay waa fiican yihiin inkastoo xanuun oo ku jira marka laga reebo oo xanuun hayo xoolaha xanuun baa ku jira halkii me sidooda xanuun baa ku jira awal abaartii ay qabeen haye haddana xanuunka weli waa ku jiraa haye oo wadda xoola waxaa jira wada xanuunsan oo qaar caloosha laga hayo caloosha macaashu qaar bararaysa xanaanada xoolaha maba ana arig wasaare xoolaad nooma imaanba haye waftigaan dawladda ka mid tahay hadda waftigaan bal hadda socda ma- oo dawladda mooyaane maanaan arag wax ka horreeyo maanaan arag gurmud badan ayaa jiray dadka iyo taakulooyin fara badan oo ay culummada iyo shacabka puntland waxay iska soo aruurinayeen si wax loogu qabto dadka soo hayaamay ee deegaanada kala duwan ka yimid ee abaaraha ah ee wax loo qabanayay oo qaarkood culummada xataa ay qayb ka yihiin oo biyo dhaamin iyo kormeer wade xataa kormeer malidi kugu yimid
Een, anagu maan arag rumaar oo qaybo badan oo kale laakiin waa ay tageen qaybo badan oo ay tageen waad maqashay warar waa maqmaqalnay horta ummadda halkaa tan ilaahay baa wax gaarsiin kara bilaan waxma gaarsiin karo kormeer meel yimidna dee dadka qaar inuu la kulmay waa laga yaabaa laakiin dad ay wada gaari karaan iyo degaan ay wada gaari karaan ma Een, waxaa kaloo mucjiso ah oo la yaab leh mogtahay in meeshan xidmad baa ku jira ilaahiye ah ummadda halkaa isaga timid intaa fara leeg ilaahay horta markii u horreysay nasiib ilaahay wuxuu siiyey ummadda reer puntland nasiib gaarana wuxuu siiyey madaxweynaha puntland baa ilaahay u siiyey dadkii uu xukumay deegaanka waxbaa naxariista ilaah ka fura horta nasiib wuxuu leeyahay dee intaa waqtay inuu nasiibkaa ka faa'iidaysto oo dadka iyo ummadda ilaahay halkaas ugu keenay maanta oo magacyada kala duwan lahay oo sumadda kala duwan lahay oo maanta isku qabiilka ah oo soomaali ah aftirsicooduna yahay soo guurto iyo soo jeegto soo joogto aan magac kale lahayn aan reeba lahayn fulaan lahayn oo isku mid oo soomaali maanta wada ah meeshaas macnada ku jira waxaan leenahay horta madaxweynaha ka- nasiib gaar uu u yeeshay iyo kii somalilan ka yimid oo awalkala xirxirnaa oo sumadda lo- oo sumadda loo kala yeelay oo maanta ilaahay ooda isaga soo qaaday meeshaa xidmadda ku jirta iyo nasiibka ilaahay gaarkaas horta ka- horta madaxweyne waxaanu leenahay Haddii barwaaqadan ilaahay- Aan dhamaysto weliga horta waxaan leenahay waxaan leenahay nasiibkaas maanta aad gaarka ilaahay kuu siiyey ka faa'iidayso waa qodob qodobka labaad meeshaan roobka waa ka daayey meeshaan laba magac baa ka soo baxay magaca wuxuu ahaa nool ayaa loo baxshay xoolihii markay wax ka cuneen waa noolaade magaca labaad xagga amniga iyo nabadgelyada marka la yidhahdo dadkan meesha isugu yihiin waxa laga yaabaa deegaankay ka yimaadeen in dad badan qoryo isku haysteen oo qoloba qolo iskeebaan si ay wax kala qabeen maantana waana isa soo guureen arigana kala soconayaan waana wadageyn waa isku xoro nin nin la hadlaya iyo nin intuu oranaya nin wax cudur qabaana ma jiro inkaada halkan ku dhameeya taa waxaa loo baxshay magaca labaad walaalayaa loo baxshay walaalaya ha oo dadka waa ku walaaloobay roobkan iyo abaartii ilahay kusoo roobkan ilahayna isugu keenay ilahay waa ku walaalayay marka nasiibkaas gaarkaa oo uu helay madaxweynaha iyo deegaanka bay gaar u helay
waayahay magacaagii ugu celi cabdidaari ficil ismaaciil baa cabdi daahir adinku sidaan isugu duwanina soomaaliya wax u qabataan ma laga yaaba waa talayadaan ku jirnaa waa qaar dadkana waa ka wada hadal inta badan waad wada joogtaan qaarkii waa ka wada hadalnaba war waxaanuna waxaynu ku jirnay waynu ogeen siyaasiyiinteena kala qoqobaysa waxay ku hadlayeenna waynu ogeen waxaynu dhegaynu kugu shubayeen inaan cidna iyo waxaynoo qaban karin ee soomaaliya ona ilaahay waxaynoo qaban karo inaguna dhibaatadaas ku keena waa ma tashannaa oo shacab ahaan ma u tashannaa haddana shacab ahaan u tashanaan diyaaruna adigoo magacaaga ku horumarinaya halkeebaad ka timid kana soo hayaanteen adiga xoolahaaga بسم الله الرحمن الرحيم وانا وقريب اسماعيل باليرادا waxaan ka imid gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Xingalol gobolkaas ka soo hayaana in muddo aan jognay waa ka hadda sidaa ma adinku ma dhanka Soomaaliland baad ka timaadeen may dhagal billaah degmada Xingalol ha degmada bal ka waran haddii aad soo hayaanteen adinkii xoolihiina markaad halkan soo gaarteen iyo intaad dhul soo marteen iyo noloshiina maxaa iska bedelayay tan xoolaha والله horta noloshaydu de waa soo haajinay laakiin tan xoolaha de waxun bay iska bedlaa dhici kartaa ma ogtahay mundo ilaa ama saddex boqol kilomitr baan ka soo hayaan saddex boqol kilomitr marka horta xooluhu sir bedeleen laakiin dee dadku meesha uu ku yeeray ma garanaysaa maadaama ay soo fogaadeen moogta adeegyadoodii waxaa laga yaabaa in xaggaa qofku moogta qaarna camiil ku ahaa moogta kastamar ahaa moogtahay laakiin xagga markuu yimi waxyaaba macaqadaab iska jira moogta wadankiin waa fog yahayo dee ma garanaysaa waa la socda dhul fog baad ka timaadeen halkan aad timaadeen waa dhowr weliba kun kilomitr ka badan baa la odhan karaa daaqii aad xoolaha aad sheegteen inay heleen cirkiina markaad fiirisaan deeqda eebba waa goonideeda ma is leedahay xoolaha waa ku sii nagaan karaan oo barwaaqo way ka heli karaan wallaahi kolley dee waa is dhihi karaa dabcan ayaamo dee dil iska jooga meel laakiin kale aad doonaysaa inuu usii hayaantaan marka inta yartoo caleenta halkaa ka dhammaata dee dabcan kolley wixii xoolaha la wataa dee magaran hadda meesha iyagaa ku hogaamanayaa iyagaa hoggaan ku ah hadda meesha magaranaysaa qaar ka mid a dadka soo naqraacay oo madar u warramayey allahu naxariistee ganacsada muuse xaaji faarax oo dhowaan kooxaha hubaysane ay ku dhaawaceen magaalada boosaaso ayaa dhaawacaas u geeriyooday qaar ka mid a waxgaradka puntland ayaa arrintaas ka tacsiyeeyey dadka ka tacsiyeeyena waxaa ka mid ah genaraal yaasiin cumar dheere oo booqday stuudiyaha daljir ee magaalada qardho بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون آه، وحن حلقا كذا يا تعصيتي رايله قريدي الله نهرس مرحوم موسى حاج فارح وحن قد تعصيينا يا أمد الصوماليات دولدة يا شعب كرير بوتلان أمد كنا القوة كبري سيبا مقالة بوصاصه waxaan leeyahay ilaahay samir dhammaanteen hayna ka siiyo geeridii ku timi ee marxuum muuse xaaji faarax muuse wuxuu ahaa oday nabadoon ah oo somalka taliye ah oo gobolka bari caanka ahaa ee dhammaan intii gobolka ka soo shaqaysayba waxay u haysaa xurmo gaar ah ee wuxuu ahaa nin nabadda jecel nin maslaxaadda jecel wuxuu ahaa nin ee ka qayb qaata wax allaale wixii lagu xalinayo dhibaatada dalka gudihiisa ka soco ka taal ka jirta sidaa darteed aad iyo aad baanu uga naxnay geeridiisa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa isaga samir iyo iimaan inuu ka siiyo eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaan ummadda aan kor ku soo sheegnay inuu ilaahay samir ka siiyo jannadii firdowsa ilaahay inuu soonsiiyo hoygiisa ka dhigo baanu ilaahay ka baryaynaa muuse wuxuu ahaa nin caan ku ah gobolka bari caanka ah oo ganacsato iyo caaqilnimo iyo odaynimo intaba oday ka ahaa buu ahaa oday buu ahaa aad iyo aad looga yaqaan gobolka bari waxaana lagu yiqiinay wax kale maahan wanaagka talintiisa wanaagga ka talintiisa iyo nabadda ka shaqaynteeda ayuu caan ku ahaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa meel khayr leh inuu hoygiisa ka dhigo ilaahay weynaha jannadiisa firdowsta ilaahay inuu geeyo baanu ka baryaynaa ilaahaygay gacan ka xaq daran baad dishay maxaan kuu sheegay samir iyo iimaan dhammaanteen allah idinka siiyo genaraal yaasiin cumar dheere oo ka hadlayey geerida muuse xaaji faarax oo ay walaala yihiin wasiirka qorshaynta ee puntland sheere xaaji faarax oo dhacdadaas ka hadlayey kulan ku saabsan ka hortegidda daabulka iyo ka ganacsiga dadka iyo tahriibta ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso warbixin arrintaasi la xidhiirtana isuudiyaa darjir ee magaalada boosaaso waxaa ka soo jeedinaya xasan jaylaani xasan isla wararka boosaaso ayaanu ku guda jirnaa magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan ku saabsan wacyigelinta ka hortagga tahriibta iyo daabulka iyo ka ganacsiga dadka kulankan oo mid wacyigelin ahaa kuna saabsanaa ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka loona qabtay qaar ka mid ah kaanoonka barakacayaasha ee bariga magaalada boosaaso ayaa waxaa iska kaashanayay dowladda puntland hay-ada caalami ah oo ay ka mid tahay hay-adda socdaalka adduunka iyo wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland iyo guddiga ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka gudoomiyaha jamciyadda tadaamun cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan ayaa dhankiisa waxa uu faahfaahin kooban uu ka bixiyey xaqiiqada ku saabsan daabulka iyo ka ganacsiga dadka isagoona ka warbixiyey gudoomiyaha tiradii ugu badneed ee sanadkii tegay ee dalka ka tahriibtay iyo dhibaatada ay la kulmaan marka ay gaaraan wadamada ay tageen haddii aanu waxyar ka taataabano xaqaa'iqda ku saabsan ka ganacsiga dadka ama tahriibinta dadka runtii gobolkeenna ama soomaaliya guud ahaanba waa khataraha ugu waaweyn ka jira waa khatarta xaalufisay dhallinyaradeenna gabdhaheenna wiilasheenna iyo qaybo ka badan oo ka mida bulshadeenna waa khatarta minguurinaysa ama barakicinaysa maskaxdeennii waa khatarta muxuu ahaye khatarta u dhigaysa ubadkeenna iyo ubixii aan ku xisaabtamaynay saa daraaddeed marka inaanu dhammaanteenna aanu meel oga soo wada jeedsano aan iska wacyigelinno aan ka hortagno waa wax waajib weyna saaran waxaa la yidhahdaa sanad kasta soomaaliya ama haddii kaleba sanadkii ugu dambeeyey soddon kun oo qof ayaa soomaaliya ka tahriibay amaba waxa weeye waxa weye dagaaladii hadda yeman ka dhacay ku soo noqday yani adiga soomaaliya xuduudeeda gaar ahaan badda cas ama golf of cadan waxa weeye waxaa ka baxay soddon kun oo qof baa ka baxay ama soomaali ha noqdaan ama dadka etoobiya ka yimid ha noqdaan ama bariga africa ka yimid laakiin xuduudahaas waxaa ka gudbay ama soomaaliya dib ugu soo noqday soddon kun oo qof oo tahriibayaalah ayaa eriyadaas ka gudbay marka qiyaasta soddon kun sanad walba hadday naga tagto yani inaananba gobolkan ku haraynin oo dhulkeenna marka dad kale ay yeelan doonaan mustaqbalka sanad kasta labaatan milyan ama soddon milyan inta u dhaxaysa ayaa la addoonsadaa oo dadka tahriibayaad arkaysaane beenta loo sheegayo carruurtaba iyo gabdhaha ha ugu badnaadaane waa la addoonsadaa wadamo badan ayaa lagu addoonsadaa addoonsigaasi ha noqdo mid lagu shaqaysto mid si kale foolxun loo adeegsado mid jirkooda muxuu ahaaye laga ganacsado ha noqdo khataraha noocaasa ayaa sanad kasta dad intaa la eg waxa weeye loo dhigaa haddana dad tirada intaas la eg ilaa soddon milyan ayaa u qafoolan ka ganacsiga jirkooda iyo ku shaqayntooda gaar ahaan waddamada industrial countrieska la yidhaahdo waddamada warshadaha leh oo waddamada ugu badan ee dadka iyagu xada oo ka ganacsada dadka tahriibkiisa isduwaha wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee gobolka bari ayaa nuur muuse iyo sidoo kale shamis bulxan oo ka mid ah wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ayaa madasha ka hadlay soomaalidu waxaa jirta maamahacaan oy tidhaahdo dadcayno waa dufoobaa dalcayno wuu dalaabaa waa dalaabaa macnaheeda waxaa laga wadaa wuu waxaa qofka dalka caaya oo nafsiya goroblayn ma qabno qof kasta waddankiisu meel uu kaga sharaf badan yahayna ma jirto nimaan dhul marnin dhaayamo leh soomaalidu tidhaahdaa haddaad ka baxdo iminka soomaaliya oo etoobiyadaan aan walaalaha nahay dariska nahay tagto waxaad dareemaysaa inaadan waddankaagii joogin meel kasii fog oo aadan xor ahaynna waaba kasii daran tahay waxaa la rabaa marka inaad ku baraarugsanataan roblayn dhulkeenna kuma qabno maanta qof kasta banaanka haddaad seexatid cid ku qabsanaysa ma laha iyo cid ku xidhanaysa ilaahay baan ka magan gallay inaanu dhul shisheeye u tahriibno oo aadno ama maxaan ku rahdaa ee dhibaato aan jirin inta iyo barwaaqo aan jirin laguu sheego oo lagaaga faa'iidaysto hadhowna lagu kaxaysto ugu dambayntii waxaan leeyahay waddankiis ninkii ka taga oo wehelkiis ka dheeraada welwel ma huro welbahaar heestiisoo ma ahayn ee sulfe intaasaan kusoo gabagabaynaya aad baa u mahadsantihiin bacdan salaam waxaa farxadii weynaya inaan maanta isugu nimaadno barnaamijkan ka ganacsiga iyo daabulka iyo daabulka dadka innagoo isugu iman jiray barnaamijyo horeeto maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka wada shaqeyno barnaamijkan laakiin isweydiiyo oo maxaa loo kharash garaynayaa maxaa loo wadaa xaggee loo wadaa maxaa kan ku wadaasay muxuu ku yahay in arkaasoo dhan la isweydiiyo ayaa muhiima markii lagu geeyo meeshii meeshii meeshii lagu waday saas aad arkaysaan baa loo xidhanayaa ma la sii daynayo waxay noqonaysaa labo in muxuu tahay isagoo in in bad inuu badaba kusii haligmo intuusan meel tegin iyo in isaga loo xiro oo looga ganacsado in jirkii in lagu xamaasho oo si doono loogu shaqaysto is- isagoo aan wax kale shaqa wax lacaga qaadanayn in jirkiisa la qaybsho oo isbeed bactis laga dhigo oo la furfuro oo boolbool loo gado markii kelyaha gaar loo gado oo beerka gaar loo gado oo lafaha gaar loo gado jirkaaga meel la tuurayaa ma jirto hilibkiina oo kaas leeyahay waa laga sacdaynayaa maalinkaad niyadaadu taariikh ay soo gasho adoo boso dhex jooga waa xorriyadda kaa tegaysaa saacaddaad la xidhiirto ninka aad raacaysid iyo kooxda raacaysid iyo cidda ku kaxaynaysa maalinkaas xorriyadda kaa tegaysaa dhibaato maalinkaas kugu bilaabanaysaa waxyaabaha gaaray dhallinyarada tagto haddaad waraysataan ee, waad jacajabaysaan gaaraan kuwa yurub tegay markay joogaan libiya markay la joogaan ninka loo bixiyey magafe ee, iyo gefe waxaa la dhahaa anu kala garanmaya marka waxaa weeye waddada ay sii marayaan gabdhaha waxaa la ku- waxyaaba gaaro dhibaatooyin gaara la kulmo ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo xiray xeeraaliyaha gobolka bari bashiir ismaaciil bashiir hoogaley oo dhankiisa sheegay in puntland ay xeer ka soo saartay arrinta ka ganacsiga iyo daabulka dadka gaar ahaan arrimaha quseeya dadka barakacayaasha
waxaan u malaynaynaa waxaynu halka isugu nimi in laga turjubo ereyga halkaa ku yaal oo aan iska kaashanno ka hortagga ka ganacsiga iyo daabulka dadka ka ganacsiga marka la yidhaahdo waxaa carabku ku dhegan yahay dadka dhoofaya oo keliya oo tahriib aadaya laakiin magaalada gudaheedu ka jiraa ka ganacsigu anigu isoo maray waxaana dhibaataa puntland waxay u samaysay siyaasaddeeda waxay ugu jirtaa in barakacayaasha loo sameeyo xeerar lagu ilaaliyo naftooda iyo maalkooda iyo xuquuqdooda iyo xeerar kale oo weliba xeerka qoysku ka mid yahay iyo xeerka kufsiga iyo xeerar badan oo puntland ay samaysay waxaa wanaagsan gudyada inay noo yimaadaan oo loo sawiro oo ay qaataan oo ay xaafadaha la dhex galaan muwaadin kasta xaq wuxuu leeyahay wixii dalkiisa ka soo baxo shuruuca inuu gacanta ku dhigo qaato oo uu ku dhaqmo oo cidda ku xadgudubtana uu ku dacweeyo isaguna isku ilaaliyo jimciyadda tadaamun oo kaashanaysa hay-ado caalami ah oo ay ka mid tahay hay-adda iom iyo sidoo kale dowladda iyo guddiga ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka ayaa maalmihii u dambeeyey kulamo wacyigelin ah waxay ka waday gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan waxaana kulamadaasi diiradda lagu saarayay dadka barakacayaasha oo ah kuwa u nugul in si khaldan looga faa'iidaysto
hay-adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah ee puntland ee hadma ayaa shir arrimahaasi la xidhiidha waxay ku qabatay magaalada tangarowe warbixin arrintaasi la xidhiirtana waxaa shirkan inooga diyaariyey maxamed laki hay-adda maaraynta iyo ka hortagga masiibooyinka puntland ee hadma ayaa maanta oo sabtiya waxay magaalada garowe ee caasimadda puntland kusoo gebagabaysay shir wada tashi ah oo ku saabsanaa masiibooyinka rabbaaniga ah xubnaha ka qaybgelaya shirkan waxay ka kala socdeen hay-adaha dowladda ururada bulshada rayidka hay-adaha caalamiga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah muhiimada weyn ee shirkan loo qabtay waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid diradda lagu saarayey sidii la isaga kaashan lahaa aafooyinka rabbaaniga ah ee inta badan ka dhaca gobolada puntland qaybtood sidoo kale shirkan waxaa looga hadlayay sidii xilligan gurmad deg dega loogu samayn lahaa dadka xilligan ku dhibaataysan deegaano ka mida puntland iyadoo xilligan abaartu ay ka taagan tahay qeybo ka mida puntland ayna tahay midii ugu sarraysay qaar ka mida kasoo qaybgalayaasha shirka oo ka hadla shirka ayaa sheegay muhiimadda shirkan iyo sidoo kale waxyaabihii ay baranayeen saddexdii maalmood shirkaani wuxuu ahaa shir muhiimadiisa leh runtiina waxyaalo badan oo muhiim ah ee lagu jeexjeexay ama lagaga hadlay oo ku saabsan xaaladda hadda maanta la marayo oo xaaladda emergency-ga ah oo waddankeenu maanta uu ku sugan yahay een arrin ku saabsan loona baahnaa een waxaan u mahad celinayaa een ciddii soo abaalusay oo hay-adda hadmo ay kow ka tahay iyo ciddii kaloo ay la kaashatay oo maxaan ku rahda la shaqaynaysay ee waxaan u mahad celinayaa een ee waxaan u mahad celinayaa tababarayaashii ay noo daabihinayey een saddexdaa beri een barnaamijkaas een runtii waxyaalo badan baa lagaga hadlay ee wax kasta oo jiray ama ama ama soo fool leh waxbaa la iska yiri
waxaan aada ugu faraxsannahay maanta inay halkan aan kaga doodayno ee qorshe ah ku talagalka contingency plan oo hay-adda hadma iyo hay-adaha ee ku- la shaqada ah ee halkan inay ku soo mandhigeen run ahaantii qorshahan hadda ka hor buu aan sugaynay inuu la sameeyo ee sidaad la socotaanba afartii sanaba abaarta mar bay dhacdaa recurrent- recurrent drought afartii sanaba mar bay dhacdaa hadda waxay dhacday two thousand eleven haddana waxaa tan ku xigta waxa weeyaan ee, waa labadi kun iyo shan iyo tobankii bay soo bilaabatay ee, inta badan waa joogto inay saas u dhacdo afartii sanaba mar ama shantii sanaba mar anoo ku haf- ku hadlayo afka wasaaradda haweenka een, runtii barnaamijka inaan soo baartibeedgelino ama kasoo qaybgalin muhiim buu noo ahaa waayo een, haw- macnaha uu xambaarsan yahay waxa weeye haween bay abaaraha iyo ciyaal bay inta badan oo wasaaradda haweenka shaqadooda tahay bay saameyn weyn ku leedahay iyagaana u jilicsan haddii la hordisaasar hadduu dhaco waxa weeye nafaqa darrana waxa weeye carruurtu ma sii noolaan karaan haweenkana dee waxa weeye kufsi iyo rayb iyo waxa weeye dayac ay no- hadday xaamilo tahay pregnancy ee macnaha ee, died iyo waxyaalo ay u dhimataa jira Ee, runtii dhinacaas waa dhanka haweenka doorka haddaba anagu ku leenahay ee, ka wasaarad ahaan Een, waxaa u malanaya wasaaradda keliya nahay een, haween ku magacaaban wasaaradaha ka shaqeeya een, gudooyinka wasaaradood ee puntland annaga diyaar waxaa u nahay inaanu la shaqayno hay-adaha iyo dowladda qaybaheeda kala duwan hadda waxaa jira een, qolo guddi oo noo timaada ayaan dhaweedoo dhahdeen dadkii xaggaa yim tagay waxa weeye een, arad iyo dhar la-aan bay tabcaan la ahaayeen maareeyaha hay-adda ka hortagga masiibooyinka puntland cabdilaahi cabdiraxmaan axmed ciirow ayaa warbaahinta la hadlay markuu soo dhammaaday shirkan waxa uuna faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ugu weyn ee shirkan loo qabtay kan wuxuu isugu jiray laba arrimood buu isugu jiray mid wuxuu ahaa tababar dadka la siinayo laguna siinayo eh, sida loo maamulo ama loogu sameeyo qaababka eh, loola tacaalo abaaraha iyo daadadka qaababka loola tacaalo ayuu ahaa midna wuxuu ahaa eh, faafin qorshe ku talagalka qorshaha ku talagalka lama filaanka waxyaalaha aan la filayn oo dhaca sida qorshahooda loo bahalkeeyo qorshahoodii baan soo diyaarinay qorshahaas lama filaanka aan usoo diyaarinay ayaa meesha ay ahayd dadkan ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada dowlad iyo eh, maaragtay hay-ado maxaliya iyo kuwa interna eh, inter- caalami ah iyo wasaarado intaba ka socday in lagu sameeyo inay eh, qaabkaas fikirkooda inay dhiibaan waa la diyaariyey isagana loo gudbiyo markii talooyinkooda faafintaas lagu sameeyana talooyinkooda lagu daro kadibna dowladdu ay ku dhaqanto ayaa ayuu ahaa halka dadka tirada dadkii qaybgelayay ma noo sheegi kartaa tirada dadka ka qaybgalayay waxay ahaayeen ilaa in ka badan toddobaatan iyo siyaado ayay ahaayeen meelna konton iyo shan meelna toddobaatan iyo xoogaa bay ahaayeen dadka isku waa isku dhex jireen qaabkaasaa loo sameeyey Ah, shirkan in la qabto waxaa soo beegay oo keenay arrinta hadda ina haysata ayaa waxa marxaladaas ayaa soo kicisay waayo qorshaha waxaanu diyaarinay xilli hore qayb baanuna kaga dhaqmaynay annagu ka hay-ad ahaan waan wadnay waa ku dhaqmaynay laakiin in dadka eh, loogu yeero maantay marxaladda tanna eh, xasaasiga ah oo maanta puntland marayso oo dhowrka sano oo abaarta aan horey loo arag iyo roob la-aanta in bal dadkii lagu baraarujiyo siday wax isu tari lahaayeen qaabka loola tacaalana loo sheego oo la baro oo eh, la baro qorshaha lagaga gudbi karo in loo gudbiyo bay ahayd shirkan kusoo gabagaboobay magaalada garowe ayaa kusoo beegmaya xilli abaaro xoogan ay ka jiraan qaybo ka mida puntland maxamed lakimaan radio daljir garowe
magaalada boosaasane gabar da'yar ayaa buug ay qortay soo bandhigtay xaflad arrintaasi ku saabsan ayaana magaalada boosaaso maanta lagu qabtay xasan jeelaani xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey magaalada boosaaso waxaa lagu soo bandhigay maanta buug ka hadlaya dhibaatada ay leedahay sinada iyo sidoo kale raadka ay ka tagto waxyaabaha qofka bini'aadanka uu ku heli karo awoodda oo ay ka mid tahay aqoonta kalsoonida iyo weliba faa'iidada ay leedahay buuggan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay habeen eersi waxaana buuggan qortay gabar qoraa ah oo da'yar oo reer puntland ah laguna magacaabo qoraadayax maxamed axmed afraax munaasabadii lagu soo bandhigayay buuggan ayaa waxaa ka soo qaybgalay ururada dhallinyarada aqoon-yahano abwaano xildhibaano iyo marti sharaf kale oo u badnaa haween balqiise axmed shire oo ka mid ahaa gabdhihii ka soo qaybgalay munaasabadan lagu daahfurayay buuggan habeen eersi ayaa sidan ku bilowda hadalkeeda dowrka gabadha mutacalimadda ay leedahay sida ay walaasheen caawa ay noo muujisay qoraadayax waa gabarh mutacalimada soo wada jeedaan waa gabarh da'yar gabdhaheena maanta wada joogo ehdaadeeda la mid ah noogu noogu filan inay tusaale noo noqoto gabadha mutacalimadda ahi waa gabadha cilmigeeda aan keligeed ku koobin waa gabadha leh cilmi miro dhala waa gabadha cilmigeeda mujtamaca dhammaan la qaybsata sida walaasheen ee caawa buug ay noogu soo bandhigtay ee qortay oo la dhaho habeen eersi waxaan leeyahay xikmad carabi ah ayaa walaasheen qoraadayax caawa ay ka dhibaysay xikmaddaasi waxay tahay idaa lam tasid fi dunyaa shay fa anta saa'id haddaadan adduunka wax ku soo saa'idinayn adiga ayaa saa'id ku ah dhankiisa cabdiraxmaan yuusuf oo isna ku hadlayay codka dhallinyarada ayaa waxa uu madasha uu ka sheegay kaalinta dumarka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda runtii hablaheennu waxay leeyihiin qiimo gooni ah waxay leeyihiin maamuus iyo iyo karaamo gaar ah marka la fiiriyo bulshooyinkana dhexdooda habluhu waxay ka yihiin waxa keli ah ee hormarin kara ummadda waxaan ku kalsoonahay horumarka qiimaha leh ee maalinba maalinta ka dambaysa ay gaarayaan hablaheenna soomaaliyeed meel walbay joogaan abwaan maxamed yaasiin gabay dhuux oo ka mid ahaa abwaanada da'da yar ee ku nool gobolka bari kana soo qaybgalay munaasabadda ayaa halkaasi waxa uu ka tiriyay tix gabay ah oo aada u soo jiitay kasoo qaybgalayaashii daafurka buuggan waxaa lagu ablaxay waa aqoon udub dhigeediiye asaagaa waxaad kaga tagtaa eraygaad dheer tahaye iyadana asaaskeedu waa unu qoraalkiiye sugaan ururisa ama sadhaqan alabkii doontaaba hiddihii abaajiyey wuxuun oday ka gaadhaaba arrimaha bulshada iyo cilmiga erey ka sheegtaaba aasaastayaa amase horay uga tixraacdaaba ereygaad qortaa wuxuu anfici ubadka soomaali ogaaday qoraalkiyo akhriska koriya adniga e adduunyadani unug weeye u idhan ka dhow yahaye ayaabahaan dul joogtaa in lagu tallaashaaye astaan iyo waxaa laga tagaa dhaxal aan awdmayne adigoo dhintoo aan misana lagu ilaaweynin oo weli ifkaa saaran waa aayadyaa badaane ogaadaay qoraalkiyo akhriska koriya aadmiga e
bashiir cabdiraxmaan maxamed yuusuf suuley oo ah qorayaasha da'da yar ee isna ku nool gobolka bari oo ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa bulshada ugu baaqay in buuggan la iibsado waxna uu sheegay dhanka kale in meesha soomaalida ay ka lidato ay tahay qoraalka iyo akhriska dhallinyarada ayuu ugu baaqay in ay arrintaasi wax ka beddelaan waxaa halkaas ifaalaha ka muuqda waxaa weeyaan in soomaalidu dhanka qoraalka iyo akhriska ayahan dambe aada u xiisaynayso waxaase hubaal ah in meesha soomaali laga haysta ay tahay akris iyo qoraal la-aan adduunkana waxaa lagu warbaraa waa akris iyo qoraal bulshadeeni meesha ay ka dhimatay waa akris iyo qoraal laakiin sanadahan dambe waxaad moodaa weliba dhanka dhalinyarada in tartan la soo galay waa la soo dhaweynaya waxaan rabaa inaan kusoo gunaayo cidda wax loo qorayaa waa innaga hor walaalkeen buuggaa waktiga geli ay gelisay ay juhdiga gelisay ay koobsiga gelisay intaasoo qarasha gelisay haddii aynan caawa ka qaadan meesha aynan ka xaalufin beri buugka inoo soo saari qoyso
haddaba dhegaystayaal halkaasi waxaan gabagabadii kula kulmay qoraaga buuggan habeen eersi dayax maxamed axmed afraax ugu horreyntii waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey in ay wax qorto aad baad umahadsantihiin raadiyo daljir walaal waxay u dhaliyey qoraalka waxaan jeclaa weligay yaa lahaybaa inaan wax qoro waxbaan akrin jiray وانا جعلها قرآن كمرتا جعلها لو قبل درسيت أيوة كنتنا وح قرآن goorma kugu dhalatay
مركي أن جلست كسيدات هابا بلعبنا وح قرص
Een, marka buuggan habeen eersi een, maxaa kugu dhalin inaad soo saarto Een, muddo intee leeg uu kugu qaatay yaa kaa caawiyey ولا لها بين إرسي من دور في وقع سياد ولبس رميلها صومودي وحبيب كلفين عن قروحة ويان دباسة وضك الكتش تدرتيد أرنتنا وقع ليها بين إرسي وواح وضك إنه كباسن diinteena iyo dhaqankeenana ka hor imanaysa sidaa daraaddeed baan u qoray waxay iga caawiyey dad badan oo aanan hadal ku koobi karin oo adigaagan dal jiray wareysanayaad ka mid tahay dhammaantiina waan idin mahadcelinaya waayahay nuxurka buuggan muxuu yahay marka nuxurka buuggu waa sheekafaleed walaal een, ka hadlaysa xumaha ay leedahay sinidu iyo raadka ay kaga tegi karto bulshada waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo saaxiibada ilhaan axmed cabdi oo buuggan qayb weyn ka geysatay la-aanteedna aanu caawa halkan joogeen
waayahay mawduucyada buugga uu ku jiro ama uu ka kooban yahay haddii aad annaga dhegeystayaasha noo sharaxdid walaal buug waa hal sheeko weeyaan oo taxan marka mawduucyo kala duwan maaha guud ahaan wuxuu ka hadlaya marka dhibaatada ay leedahay sinidu iyo raadka ay ka tegeyso ee waxyaabaha qofka biniaadamka awoodda uu ku helo oo ah aqoonta kalsoonida iyo faa'iidada ay leedahay ilmasina ku soo baxa diinta islaamka maxay ka qabtaa isagu dambiile miyuu yahay arrimo noocaasa u taabanaya waayahay marka mawduucan waxaa ku dooratay een,
waxaan ku doortay khasaaraha ugu weyn ee gabadh soo gaadha waa in ay arrintan habeneersi uu ka hadlayo ay ku dhacdo marka maadaama aan anigu gabadhahay arkayna waxyaabaha iminka ugu badan ee dhallinyaradu een, ay ku dhacdo kadib markii la helay waxyaabo badan oo fududeeyey xidhiirka dhallinyarada ayaan doortay waxaana u arkay in haddii arrimahaas oo kale ay bulshada ku badato ay noqonayso burbur iyo baaba saa daraaddeed baan mawduucan u doortay waayahay marka buug la diyaarinayo la qorayo caqabada ayaa lagala kulmaa intii aad buuggan diyaarinaysay maxaa caqabada la kulantay walaalo dhibaatada ugu weyn ama dabarka ugu weyn ee een, aan la kulmay intii aan buuggan waday waxaa kow ka ah meelaha wax lagu daabaco oo aad waddanka ugu yar haddana qaali ah een, qolyaha maaragtay bugaagta tafatiro oo iyaga laftirkoodu aan sidii loogu talagalay daacad ka noqonaynin een, ereyada maaragtay erebixinta anigu waxaan necba inaan ku hadlo ama aan wax ka qoro ereyo ee, afaf qalaadaan ku daro erebixinteen oo aad u yar arrimo noocaasa baa ka mid a waxyaabihii ugu weynaaya igu horyimid ugu dambayntii marka maxaa kale aad soo jeedinaysaa ugu dambayntii tale waxaan soo jeedinayaa gabar kasta iyo wiil kasta inuu akhristo habeen eersi iskuna dayo bal inuu inuu dabaqo waxyaabaha uu ka hadlayo aad baa umahadsan tahay adiga muda walaalo adigiyo een, raadiyo dalshirba aad baan ugu mahadcelinaya
uu xasan heykal idaacadda daljir boosaaso
magaalada qardhana dhallinyaro isxilqaamay ayaa bilaabay ololo nadaafadeed gaar ahaanna xoolaha bakhtiga ah ee baabuurta xoolaha hayaankaa sida ay jidka dhinaciisa ku tuuraan maxamuud fantastic ayaa warbixintan inooga diyaariyey dhallinyarada magaalooyinka garowe iyo qardho ayaa shalay qaaday ololihii ugu ballaarnaa ee lagu gubaayey bakhtiga xoolaha laga daadiyey gaadiidka xoolaha u hayaamiyey bariga puntland dhallinyarta qardho oo inta u dhexaysa magaalada qardho iyo deegaanka xaaji khayr ka ururiyey xoolaha bakhtiga yaal waxay dhallinyarada garowe iyaguna muddooyinka dambe wadeen ururinta xoolaha bakhtiga waxayna dhallinyarta magaalada garowe gacan ka helaysay shirkadda daryeel deegaan oo ka dhisan magaalada garowe dhallinyarada gobollada nugaal iyo karkaar oo iyagu isu xilqaamay iskaa wax u qabso waxay ku kulmeen deegaanka xaaji khayr isbarasho iyo ismarxabeyn kadib waxay dhallinyarada warbaahinta kula hadleen goob fagaaro ah oo ay xilligaa ku gubaayeen bakhti fara badan waxayna ballan qaadeen inay sii wadi doonaan barnaamijkan ay bilaabeen dhallinyarta nugaal iyo karkaar waxa uu facekan waxa uu waa facekii ugu dambeeyey aan kusoo gebagabaynay haddaan ahay dhallinyarta nugaal iyo dhallinyarta karkaar labadaba waxaan ka soo bilownay magaalada garowe maalinta saddex laba face oo hore baa ka horreeyey aan ku aadnay dhanka waqooyi iyo dhanka koonfureed kadibna aan kusoo xejinay dhanka kan oo aan ilaa iyo karkaar isku keennay maanta waxaan ku faani karnaa dhammaan intii xooluhu ay mareen oo laga soo bilaabo magaalada garowe magaalada qardho xaggaasna loo sii dhaafo dhanka koonfureed iyo dhanka waqooyi labadaba in aan gaadhigii soo maraba hal neef oo baktiya uusan laamiga ku arkin waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay mahadiisay ku noqotay waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhallinyarta markaan fikirkaas soo jeediyey oo aan u ahaa asaasaha fikirkaas oo maanta aan taagannahay gosha xaaji khayr korkeeda aan taagannahay halka ay noogu yimaadeen oo aynoo keeneen hadda waxaa la soo gubay saddex gaari baa xaggaa lagu soo gubay iyaguna saddex kaley soo gubeen kii afraadna halkaasaa laiskugu keeno waa adinka u jeeda oo holaciisa u baxaayo anagu muddadatan hawsha waa ku soo jirnay runtiina hawl aada u ballaaran bay ahayd waxaana dareemi ka dhahaa ilaa iyo intii aan soo soconnay waa intuu sheegay ilaa saddex gaaro oo kale waa soo gubnay intii kalena dabcan saas oo kale ahayeen marka runtii waxay ahayd farxad bay noo tahay inaan dhalinyarada nugaale is aragno taasi waxay ka mid tahay waxaan ka mahad celinaynaa waktiga qaaliga oo ah hudheen waayo dadaalka dhalinyaradu runtii aad buu u ballaaran yahay waxaa kaloo anagu ina sii dheernahay oo keliya ilaa qardho ilaa halakan weeye hadda laakiin waxaa kaloo hadda dadaalkeedii oo dhalin xilliga aan la hadlayo waan la hadlayay dhalinyaradii dhalinyaraa shaqa ku jira ruux intaba waxay noqonayaan ilaa saan loo socdo waayo waxaad eegtaan baabuurtu marka socoto waxay ka leexanaysaa eleborka qardho bay ka leexanaysaa wixii halkaa ka yimaad waxay ka leexanaya iyagana alxamdulilah taa marka waxaad dareemaysaa baaxadda wixii xagga loo aado inay aad u ballaaran tahay dhigta jid dhalinyaradu way ku jirtaa runtii waxaan leenahay oo maanta halka kaga dhawaaqaynaa qardho tugarawe inay tahay nadiif taasina waxay tahay guul dhalinyaro soo hoyatay
wax badan waxaad tidhahdaa waxaa tihi mustaqbalka berito maanta jooga nin dhallinyaraha ayaa fikirkan keenay runaantii waxaan leenahay odayaal badan bayse ku soo maaxan ama ku fekerin inay qashinkaasi nagala qayb qaataan ama aan ku fekerin inay fikirka keenaan oo wax la qaban noqno laakiin waxaan leenahay tartan baa furan labada kun iyo toddobiyo tobanka lamid ma ahaan mayo wixii sagaashanka iyo toddobaatameedka laga yimid waa la tartamaya waxaan umalaynaya toddobiyo tobanka laba kun toddobiyo tobanka kacaan dhallinyaraha biloomi doono oo fikirada ah fikira badolaato nugaal iyo karkaar ha noolaadaan aad ba umaadsantalakin waxaan rajeynaynaa inaan sii wadi doono ilaa iyo xaaji khayr ilaa iyo magaalada qardhana farxad weyn bay noo tahay in maanta inta udhaxaysa aysan xabad ariya oo lagu tuuray uusan olayn an leeyahay dhalinyarada reer karkaar iyo reer nugaal mar walba gacmo wadajir bay wax ku gooyaane ka yimid waxa weeye annagu haddaan nahay dhalinyarada dangorayo fikirkaasi waa idinla qaadanay waxaan idin leenahay aad ayaad umahad annaguna mar walba garabkiinaan taagannahay haddaan nahay deegaanka xaaji khayr wax allaale iyo wixii dhalinyaradu ay u baahdaan ama nooga baahdaan diyaar baan la nahay waana soo dhaweynaynaa waana fikir wanaagsan oo maskax saliim ah maamulaha shirkadda daryeel deegaan cabdicasiis maxamuud waxau sheegay inay mar walba la shaqayn doonaan dhalinyarta meel walba ay joogaan dad ka shaqaysa waxaan diyaar u nahay inaan isla garab taagno dhalinyaro kasta oo fikir keenta diyaar baan u nahay aan la shaqayno laba arrin baa ugu nahay oo horta waa mid oo nin dhalinyara baan ahay oo dhalinyarada ka mid ah run ahaantii fikirka dhalinyaradaas aad iyo aad baan usoo dhaweeyey markii maadaama ay si gooni intaa unasa ay nadaafadda tahay anigu waxaan dhihi lahaa facekan waa facekii saddexaad hamoodinna barnaamijkan u dhammaaday barnaamijka wuxuu yeelan karaa faces badan barnaamijka annagu waxa ugu magac darnay wadaniga doorka sababta waxa waaye dhalinyarada wadaniga waxay ku dhex jirtaa maskaxda fiyow oo caafimaadka qabta qadgaara waxa uu celinayaa dhalinyarada saxaafadda saxaafadda waxaan dhahayaa hal fariin baan siinaya barnaamijka aan wadaanin ha ka daalmin dhalinyaradu fikirkii waa ku jiraa ee waxay la adahay liader micii hogaamiyaal daacada oo barnaamijkii dhaqaajiya anigu haddaan ahay maamulka shirkadda daryeel deegaan ee ka shaqaysa nadaafadda magaalada garowe gaar ahaan gobolka nugaal waxaan leeyahay dhalinyarada fikirka la timaada gobol kasta ay joogaan waxaan diyaar u ahay maadaama aan shirco cusub nahay inaan kala qayb qaadano ugu dambayn waxaa soo xiray xogayaha dangoroyo cabdiqaadir abshir waxau dhalinyarta ku ammaanay shaqadan ay wadaan shaqada maanta halkaan aad ka qabateen oo runtii ah shaqada ballaaran oo aad ka soo bilowdeen garowe iyo qardho runtii waa shaqo aan cid kasta aysan si sahlan u qaban karin iyadana waxaan leeyahay ilaahay ajarkeeda iyo abaalkeeda haya ka abaalmariyo ajarkeedana hayda siiyo aada ugu yarayd maxaa yeelay sidaa hadda aad maanta u shaqaynaysaan inta baan horta anagu shaqaynaynay oo aan u guraynay baktiyada oo bakti kasta oo meel la dhigo waa qaadan waana gubaynay qaybtoona iyagoo guban baaba u timaadeen baan malay oo aan soo qaadeen runtiina waa arrin culeyskeeda iyo dhibteeda leh waxaan rabaa inaan idiin sheego deegaanka hadda ee ugu daro hadda markii laga soo qaado dangorayo xaaji khayr shire iyo qardho waa afarta wado oo looga leexdo roobka meeshu ka da-ay dhulka ugu darana waa dhulka waxaa weye miyiga ah oo laga leexday laamiga waxba maaha haddii aan hadda aan dhaqaaqno waddadan xaaji khayr ka baxda aan ka leexano waxaan u tegaynaa kumanaan kun oo xoora waddada markaan maraysa mubaahdaa ma dejin karin waxaasuna waa qurmuun waana bakti waxyaalaha kale uu sababay waxaa ka mid ah shirarka baabuurta shirarka baabuurtuna waxay ka yihiin maxamuud fantaasti warbaahinta daljir qardho
macahadkaasoo yaal la yidhaahdo ee magaalada boosaasana arday ayaa ka qalin jabiyey xaflada arrintaasi la xidhiirta ayaana boosaaso lagu qabtay haykal soomaalahay waxaan doonayaa daacadnimo weeye nabaarada qalbiga baan rabaa inaan dawaynaye doorkii midnimadaan rabaa inaan midaynaaye
magaalada boosaaso maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jibinayeen arday wax ka baratay macadka sooyaal institute oo xaruntiisa weyn ay ku taalla magaalada boosaaso xafladda qalinjibinta dafcadda labaad ee ardayda maanta ka qalinjibisay macadka sooyaal ayaa waxaa lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda boosaaso waxaana ka soo qaybgalay munaasabadan oo ahayd mid aad loo soo agaasimay maamulka sare ee macadka sooyaal macallimiinta wax ka dhigta macadka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada boosaaso maamulka jaamacadda boosaaso agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka bari iyo ardaydii maanta ka qalinjabisay macadkaasi maamulaha macadka sooyaal maxamed maxamuud cismaan oo ugu horreyntii daahfurka munaasabadan ka hadlaya waxa uu sheegay in ardada maanta ka qalinjabisay macadkan ay barteen maadooyinka kale ah caafimaadka luuqadda iyo saxaafadda tiradooduna ay gaarayso boqol labaatan iyo afar arday
ardada qalinjibinaysa saa idiin sheegay waa boqol iyo labaatan iyo afar arday boqol iyo labaatan iyo afarta arday waxay ka kala qalin jebinayaan maadooyinka caafimaadka saxaafadda iyo luuqadda ingiliishka ardada ka qalin jebinaysa saxaafadda waa konton iyo kow ardada caafimaadka ka qalin jebinaysa waa lixdan iyo laba arday ardada luuqadduna waa kow iyo toban arday wadartooduna waa boqol iyo labaatan afar arday oo wakhtiyo kala duwan macadka dhiganayay laakiin maanta ay noqotay sagoodintoodii inay isku soo beeganto dhammaantood marlabaad waa un hambaliyanayaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo ardada caafimaadku gaar ahaan waa auxiliary nurse courska dhammaysteen waxay dhiganayeen muddo lix bilooda lixdaa bilood duruustooda waxay ku soo qaadanayeen casharro kala duwan oo ay macadka ku qaadanayeen sidoo kale waxay helayeen baractical joogto ah oo macadka gudihiisa ay ku qaadanayeen marmarna emsajyada bannaanka ay tababaro iyo baraadkaalba u aadayeen waxaa intaa u dheer in mararka qaarkood ay helayeen tababaro iyo talooyin ay ka helayeen dad ku xeel dheer xirfadda iyo maadada ay baranayaan oo ay macadka aanu ku cusumaynay dhakhaatiir iyo aqoon-yahanno maadooyinka ku xeel dheer oo aan filayo inay aad uga faa'iidaysteen muddadii ay macadka dhiganayeen sidoo kale ardada saxaafaddu iyaguna la mid baractical joogto ah ayay helayeen iyo talooyin iyo tababaro ay ka helayeen xeeldheerayaasha saxaafadda ee gobolka ka shaqeeya iyo kuwa guud ahaan puntland iyo soomaaliya ka shaqeeya ee muddo saxaafadda ku soo jiray aqoonta dheeraadkana u leh kuwaas oo wax badan u siyaadiyey aqoontoodana wax badan ka kabay sidaasoo kale ardada luuqaddu oo nambar ahaan ka yar ardada kale waxaan filayaa luuqadda oo ah caqabad weyn oo bulshadeenna waxbarata maanta haysataa waatan keentay inay ka yaraadaan hase yeeshee macadku isagoo taa ka duulaya waxa uu sameeyey sagaal bilood ka hor nidaam waxbarasho cusub oo sahlaya qofku inuu luuqadda muddo kooban ku barto taasoo u fududaynaysa ku hadalkeeda iyo qoriddeeda intaba oo runtii caqabad badan ka haysataa ardadeenna jaamacadaha dhigta macaahidda iyo dugsiyada sare iyo wixii la mida intaba waana filayaa halkan isoo istaagi doonaan ardada luuqadda dhigata iyagoo luuqadda ku hadli doona indhihiinna ku indhihiinna ayaad ku arki doontaan horumarka luuqadda macadku ka sameeyey insha allah agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka bari maxamuud warsamo fuubi oo munaasabadda hadal ka jeeday ayaa waxa uu sheegay in wasaarad ahaan ay il gaar ah ay ku eegi doonaan ardada ka qalinjibisay maadada saxaafadda
waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay boqol iyo afar iyo labaatan arday oo dhallinyara oo intaas oo saddexdaas maado ka soo qalin jabisay baahida dalka uu qabo ayaan ogahay intay leeg tahay waxaan u rajaynayaa inay waxay barteen ay si wanaagsan marka hore ayagu uga faa'iidaan mar labaadna dadka ugu faa'iideeyaan mar saddexaadna ummadda oo dhan uga faa'iideeyaan waxaan u malaynayaa halkan waxaa jooga agaasimayaal saxaafadeed oo fara badan idinku aad u aragtaan inay yihiin niman warar keliya qabanaya laakiin ay wakiil u yihiin telefishinno idaacado waseebyo iyo joornaalayaal waan agaasimayaal ayaga naftigoodu waxay ku jiraan codsiga la codsanayo in ardada saxaafadda ka qalinjebisay inay naftigoodu qaybtooda ka qaataan qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjebisay maanta macadka sooyaal ayaa waxay goobta ay ku soo bandhigeen cilmigii ay soo barteen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa I am especially greeting honorable guests, media membranes, respectable parents, my beloved teachers, government members, and unforgettable manager. And I'm, sa- and I'm saying congratulations, congratulations, congratulations to those who are graduating today. I'm saying all of you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As everybody is fully aware, English is the first language of this universe we live in it because it's a language which a different people around the world choose to communicate. When you know English, you have access to contact with a different people with a different nationality. English is a language that is used to teach scientific subjects, computer technology, health and so on. English is a language which a world leader is used when they attended international meeting and when they wanted to hold a press conference.
macadbacadii ugu horreysay ee soomaaliya laga furo waxaa la ohan jiray ila karina dila soomaaliya waxayna ku taallay caasimada dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho kun sagaal boqol iyo kontonkii xilligii gumaysiga sidoo kaleete waxaa ku xigay raadiyo hargeysa oo kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii laga furay magaalada hargeysa oo isaguna ku hadli jiray een, afafka carabiga iyo ingiliishka wariyihii ugu horreeyey ee af soomaaliya kaga soo turjuma ama kaga soo wariya warbaahinna wuxuu ahaa wariye xaaji cabdi ducaale taariikhdu inay xusto way mudan tahay maadaama uu ahaa halyey aan ku wada dayanayno
gabagabadii waxaa xafladda qalinjabinta dufcadda labaad ee macadka sooyaal soo gunaanuday kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee gobolka bari muuse jibriil waxaana uu sheegay in wasaaradda waxbarashada dowladda puntland ay aada ugu faraxsan tahay ayna farax gelinayso in macadka sooyaal tiro intaa la-eg oo arday ah uu soo saaro waxaana uu kormeeraha uu dhanka kale uu sheegay in macadka sooyaal uu ka diiwaangeshan yahay wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland uuna buuxiyey dhammaan baahashuruudihii looga baahnaa
war aada u qurux badan oo soo jiitamay arday muddo wax soo baranaysay oo qaybo kala duwan ee maadooyinka la barta halkan lagu muujiyey caafimaadka iyo saxaafadda iyo luqadaha iyo maadooyin kale oo takhasusi ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkeeda anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada ee gobolka bari gaar ahaan waxaan leeyahay macadka sooyaal waxa weeye wuxuu ka mid yahay macaahidta ka dhisan waxbarashada gobolka bari wasaaradda waxbarashaduna waxa weeye diiwaangelin iyo shahaado aqoonsi oo rasmi ah ayay maaragtay iskuulkaas siisay marka waxa weeye halkan waxaan ka caddaynaynaa wax allaale wixii shuruudo ahaa iskuulka laga rabay inuu buuxiyey si kastaba dufcaddan ayaa noqonaysa dufcaddii labaad ee sanadkan laba kun iyo toddoba iyo toban ka qalinjabisa macadka sooyaala tan iyo markii la aasaasay macadka sanadkii labadii kun iyo afartii dabayaaqadiisii
barnaamijkii caawiya daljirna akhyaarey waa naga intaas anigoo tolmaan ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada garowe dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijkan lamid ah ku kulmayno nabaday